maanta waxaa idinka muuqata farxad waxaan soo marna maalin murugo maalin dhib badanay ahayd ilaahay waa naga keenyey maalintii cadowgaani oo meeshaan dhibaatada ku samaynayey xilliga aan anugu imida waxay ahayd u malay maa wax badan oo dad ayna iga soo horreeyeen waxaan rabaa horta runtii inaan u mahad celsha ciidamada geesiyaasha soomaaliyeed ciidamada xoogga qaranka soomaaliyeed u mahad celsha ciidankaasi runtii maalintii dhibka uu dhacaaya hal sanaa laga joogaa cadowgii magaalada daafayada joogay waa raacdeeyeen cadowgii waxaa u suurtogeli waaya inuu wax qabto inuu dhibaato sameeyo waxaan rabnaa insha allahu taala inaan qacmaha isqabsanno inaan dadaalno annaga waxaan ku tala jirnaa haddii ilaahay yidhaahdo cadowga halkaa nugu gumaaday iyo midka gaaza gumaaday isku mid waaye cadowga yahuudda oo dhibaatada ku haya gaaza iyo midka dhibaato halkaa ka sameeya waa isku mid hay-adda maaraynta mas-uuliyooyinku waxay ku tala gashay haddii la furo marinka khaza inay uduri doonto gargaar ummadda soomaaliyed laga qaaday guul allahu akbar ummadda soomaaliyeed waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato idoodinkala kaashanaysaah in la geeyo wax allaale waxaa diyaara dhakhaatiir furantiira waxaa diyaara ummadda soomaaliyeed waxay iska soo aruurisay waxaan diyaar u nahay haddii la furo marinka khaza ee dowladda masar inaan kaaza u kaalmayno on kaalmo u goyno annagoo idin kaashanayno miisla qaadannay allahu akbar cadowga ha jabo khawaarijha laga adkaado waxbarashada kor waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa runtii wasaaradda waxbarashada oo runtii ilmahan ilmihii agoonta aheeday garab siisay waxbarashada u furtay aad iyo aad aa u mahadsantihiin guulaysta